aaday u mahadsantahay sinow abukaraatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo dowladdiisa kadib marka la ansixiyo waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku faaqidi doonnaa arrimaha ugu muhiimsan ee hor yaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay la magacaabay xasan cali khayre iyo xukuumadda lagu wado in uu soo dhiso khubarada falanqaysa siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaysa in muhiim ay tahay in la dhammaystiro oo la ansixiyo dastuurka taasi oo xallin karta dhibaatooyin hore u jiray siyaasiyiinta qaarkood ayaa tilmaamaya in dastuurku saamayn ku leeyahay khilaafaadkii hore u soo dhex maray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii ay soo xusheen waxaana arrintaasi v o eda uga warramay mar aannu waraysi la yeelannay madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar horaan u sheegay in dastuurku uu sabab u yahay aniga laftigaygu sax weeye dastuurku kalama saarin inuu kala caddeeyaa la rabay hawsha madaxweynaha hawsha ra-iisul wasaaraha hawsha wasiirada hawsha baarlamaanka hawsha garsoorka hawl walba inuu caddeeyaa laga rabay sidii la rabay iyo si u dhowna ma aha umana cadda haddee marka taas laftigeeda way keenaysaa isqabsiga iyo iska hor imaadka marmarka qaarkood waxay u baahan tahay dastuurkaas arrimahaas aan sheegayno inta lagu daro in lagu kala baxo isaga marka laga yimaado dowladdii kacaanka kadib shirkii carta dowladdii aad madaxda ka hayd baa ugu horreysay wax jagada ra-iisul wasaaraha la sameeyo marka maxay ahayd marka hore baahida keentay jagada ra-iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo jagada ra-iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo waxaa keentay dagaal hadduu dhacay ummaddiina iska hor timid muxuu ahaayey lagu soo meel halkaasoo soodare la yidhaahana four point five wax la yidhaaho lagu soo heshiiyey waxaa khasab noqotay inaan la dhihi karin madaxweynaha ayaa wax walbahaynaya sababtoo ah gobollada unbuu gobol ka soo jeedaa markaa in prime minister meel uu asna ahaado dhinac ka socdo ra-iisul baarlamaanku dhinac ka socdo maxkamadda sare dhinac ka socdo hawsha saas waxaas arrintaas oo iyada laftigeedu arrin aan faa'iido badan lahayn ah ayaa keentay waxaa laga rabaa baarlamaanadii jiray iyo midka haatan jiraaba ayay shaqadooda tahay inay arrinta dastuurka dhameeyaan sideedoo kale sidoo kalena madaxweynaha iyo xukuumadda la dhisayo ayaa iyana laga rabaa inay culays saaraan oo yidhaahaan dastuurka hala dhameeyo waana tii hadda marmar laga hadlahayay oo hadba la gelahayay in waxaan rajaynahayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro sida uu ummadda soomaaliyeed ay rabtana loo dhammaystiro dabadeedna afti dadweyne la geliyo sidoo kale xildhibaan maryam cariif oo muddo badan ka soo shaqaysay arrimaha dastuurka ayaa tilmaamaysa inay muhiim tahay in dastuurka la ansixiyo loona qaado afti dadweyne annaga hadda dastuur waa leenahay mid laba labadii kun labadii kun labaiyo tobankii la sameeyaan haysanaa ilaa hadda kaas yani shaqadii sanadka dhiweed maandaydka dhiweed kasoo shaqaynay laakiin haddana baarlamaanka lama marsiinno dastuurka kulligiis waxaa la rabaa in baarlamaanka la hor keeno baarlamaanku ka doodo baarlamaanku wuxuu rabo ku daro waxbuu rabana ka bedelo markaas kadib haddana markii la keeno kadib la ogolaado laisla ogolaado baarlamaanku isla ogolaado kadib haddana in referendum loo diro markaas afti dadweyne la marsiiyo baarlamaanku inuu akriyo waayo dastuurka soo akriyo kasoo shaqeeyo cutub cutub uga shaqeeyo qodob qodob uga shaqeeyo shaqo ma aan oo maalin iyo bil iyo labo iyo xataa sanad inay socotaan laga yaabaa waa shaqo aada culus dastuurkao dhanaa waxaa loo baahan yahay hal hal in looga shaqeeyo qodob qodob looga shaqeeyo cutub cutub looga shaqeeyo markaas wixii lagu heshiiyo baarlamaanku u bato markaas la isticmaalo oo laga dhigo dastuurka cusbaayo oo la qaadan lahaa laga dhigo hadda waxaan soo isticmaalnay weli waxaan ku dhisanahay dastuurkii labada kun iyo labayo tobanka la ansixiyey ayaan weli hadda hadda dawladda ku dhisan tahay oo oo madaxweynaha lagu doortay oo hadda prime ministerku lagu soo magacaabay oo hadda ansixintiisii waxa dawla dawladdiisa ansixinteeda lagu samay doonaa laakiin shaqadaana waa shaqo u taalla baarlamaankan hadda u taalla inuu dhamaystiro dhibaatooyinkii soo qabsaday soomaaliya ka mid tahay madaxweyne kasta ee dalka soo mara saddex prime minister ayuu bedelay maxaa yeelay siday isula shaqaynayan khilaafaa ka dhex dhacayo khilaafkana dastuur ahaan uma cadda sidii loo kala qeexi lahay waddankuna weli maxkamad dastuur ma yeelan marka maska- maxkamadda dastuurigana in la sameeyo qodobada khilaafiga ah waxaa ugu weyn qodobka sagaashanaad iyo qo- qodobka boqolaad ayaa ugu weyn labadaas qolob qodob ama labada maxay aheeday cutub oo cutubka maxay aheed toddobaad iyo cutubka lixaad ayagana laga shaqeeyo labadaas cutubna laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo si aan khilaaf u dhicin ala rabaa waxaa waa tii khilaafaad badan ay- ay hore u dhaceen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhex dhacay een, madaxweyne kasta haddaan example kuu siiyo madaxweyne kasta oo na soo maray saddex prime minister ama saddex ra-iisul wasaare oo bedelay arrintaas waxay keentay inaan ka walwalno kulligayna oo aan dhahno war labadaa qodob oo oo midna ra-iisul wasaaraha quseeyo labada cutoo midna ra-iisul wasaaraha quseeyo midna een, muxuu aha mada- een, madaxweynaha quseeyo aan si fiican uga shaqeyno kadibna si fiicana uga soo shaqeynay saddex nooc ayaan baarlamaanka horgeynaynaa oo noo diyaar oo aan soo qornoon loo dhamaystirnay saddex nooc oo dowladeed saddexda nooc waxay kala tahay madaxweyne sharafeed awooddiisa aad iyo aada u kooban tahay iyo ra-iisul wasaare awood buuxda leh oo awood awooddiisu aad u baaxad weyn tahay in laga dhigo oo madaxweynaha awoodaha maxay ahaaday badanoo hadda ku ku qoran cutubada cutubka toddobaad ku qoran in laga kala yareeyo ba- ba- prime ministerkana la siiyo maxay ahayd awood xoogla la siiyo si uusan khilaaf u imaanin taas midaan ka dhignay midka labaad waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu madaxweynuhu awood leeyahay madaxweynaha ku-xigeen ku-xigeenkuna uu caawimayo madaxweynaha oo baarlamaanku u codeeyo baarlamaanku soo doorto kan saddexaadna waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen shacabka soomaaliya horgeyn doono oo shacabku soo dooran doono laakiin ado awoodda xooggeeda madaxweynaha leeyahay saddexdaas nooc aan soo jeedin oo laga rabaa baarlamaanku inuu kala doorto kow raba ka qaato kadibna midka uu qaato hadduu kan koowaad noqdo in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka awoodooda si fiican loo kala qeexo hase ahaatee aragtitaasi ka duwan waxaa qaba garyaqaan caydiid ilkaxanaf oo ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare soomaaliya isagoo sheegay in dastuurku si cad u kala qeexay awoodaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxba kama jiraan adeer way kala baxsan yihiin ra-iisul wasaarahana shaqadiisa boqol qodobka boqol baa sheegaya madaxweynehana shaqadiisa iyo mas-uuliyaddiisa waxa sheegay qobo- qodobka sagaashanaad way kala cad tahay marka ra-iisul wasaaraha as-aasas mas-uuliyaddiisa iyo golaha wasiirada oo isaguna mas-uuliyadda ugu weyn bale ee awoodda fulintaba isagaa leh golaha wasiirada qodobka sagaashan iyo sagaalba si wanaagsan u sheegay marka waxba iskuma qasne eh waa baleeda arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaata waxa weeye wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay soomaalidu waxay tiraa hadday guurti raagto hadday guurti raagtay muddo un iska maqnaato ama waxaan meesha ku jirin bay soo gelinayaan ama wax meesha ku jira bay ka saarayaan waa maamaha soomaaliya marka waxa weeye wixii lagu heshiiyey ee distoorka ahaa ee la wada dhigtay ayaan lagu soconayn ee maaha qodobada ayaa isku dhex jiro isku qasnayn waa ben madaxweyneheenu madaxweyneheenu ama ha jeclaado ama yaanu jeclayn waa constitutional president executive president maaha waa madaxweyne distoria ee madaxweyne fulineed ma aha fulinta waxa leh golaha wasiirada qodobka sagaashan iyo sagaal ee si fiican u sheegaya maxkamadda suuriya waa loo baahan yahay ee distoorka laftiisa in dib loogu noqdona waa loo baahan yahay oo taasoo keli mahe waxyaabo badan baa ka dhiman waxyaabo badan baa isjiiraya oo kale oo sidaasa laakiin mas-uuliyaddan eg waa wax la yaqaanayo mas-uuliyadda nidaamka inagu haysana kaa ingiriiska oo kaliya weye waa parliamentary system baarlamaankaa leh awoodda oo dhan isagu sharcigu baarlamaan soo rogeen uun baa lagu socdaa marka parliamentary system weeyaane presidential system sida maraykanka oo kale ma aha ee madaxweynuhu waxa la yidhahaa waa constitutional president oo waxa weeyaan distory ahaan buu u jiraa he is the head of state waa kala laba rais madaxweynuhu waa head of state waa qaranka madaxdiisii ra-iisul wasaaruhuna waa head of government waa madax dowladda madaxiisii saasay u kala cadiin arrimaha kale ee hor yaalla xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ah wax ka qabashada hanaanka awood qaybsiga ee four pointy five ama afar dhibic shan oo ay dadka lagu tilmaamo dhibic shanta ama badhku ay aad uga biyadiidan yihiin una baahan yihiin in wax laga qabto sida uu tilmaamayo injineer yarow shariif oo u dooda dadkaasi kuna sugan dalka britain horta dhibka jira qof aan la socon ma jirto soomaaliya ma kala foga hal dad waaye hal deegaan waaye kala dhalasho laakiin qabaa'il ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay saas buu yidhi laakiin anaga waxaanu aragnaa haddaanu bahda ama dadkan u doodo oo sagaalkaa gobol degan waxa weeye in faquuq xoog leh na lagu sameeyey sida madaxweynaha his excellency farmaajo uu ku dhawaaqay dhibaatada ka jirto lexdameeyada iyo wixii ka horeysa ayaa dadkan ku dhacan that is true annagana aan u qaylin jirnay intaasna waxay ahayd dhibkan soomaalida haaso inay ka baxaan laakiin fariintaan u diraayo farmaajo iyo prime ministerkan cusub i hope baarlamaanka inay ogolaan doonaan hadday ka fiirsan waayo ka fiirsan waayaan arrinta soomaaliya intii dhimanna way bixi waxaanu aragnaa anago qodob tacdiino lagu galay aan ka rabno dawladdan cusub ay imaan doonto inay gogol fidiso dadkayagina aan u doodaayo siiba dadkan wawiyada dega oo beerfalatada oo jareerta ah madaxdoodii aqoon-yahanadoodii ayagoo wada dhan barnaamij president farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu si toosa u qaabilo horta hadal ay isla meel dhigaan wixii ayaga ay qodobadii lagu doodi lahaa waxyaalaha aan ka xumahay waxay tahay waxay noqon doontana ma ogi oo yidhi dib u heshiisiinta waxaan ku bilaaba gaalkacyo gaalkacyo dhibka ka jira weligeeda u jiri jira lexdameediyaa jirtay waktigii talyaaniga jiray ilaa haddana way jirtaa for this reason ma aha arrinta qadiyadda uu murugada leh isku haysato gaalkaayo ma aha waxa weeye xaqan lagu galay dadkan khaasatan dadkan jareerta ah caddaankii ee gibilcadkii in maaragtay ayaga loo yeero odayaashooda cusmiyaashoodii waxgaradkooda milatarigoodii in oo maaragtay wixii ay ku shaafiyi karaan lasla meel dhigo that's what i believe dad iyo dal ayaa naga maqan oo lagu soo duulay oo la tirtiray xaqaas ilaahayna ma ogola diinta islaamka ma ogola diinta gaaladana ma ogola soomaaliyey aqoon-yahantiina waxgaradkiina qadiyadan aan sheegay ha laga fiirsado ana koley taasaan lahaa fariinta aan u diri lahaa four point five ma jirayso mana jiri doonto ciddii ku hurdayso ha iska ilowdo annaga waa tashanay meel kastaan ku doodaynaa waa gaabinaa run weeye dadkayagii way gaabiyaan run weeye laakiin ma aha fiiri hadda shabeellada hoose shabeellada dhexe oo kale waxaa ka socda yalla alxamdulilah ciidan ay samaysteen ha u yaraado ha badna oo deegaankooda daafacayaan michael keating markii aan la kulmay doodaydu waxay ku salaysnayd in la sameeyo national army national army haddaan la samaynin dhibaato weyn hal qolo walaa fortan la sheegayo for jirtaba ma aha haddii doorasho dhab ee two thousand twentygii dhacdo for iska dhaaf ayaga minority noqonaya aniga taariikhda magac xuma ii geli doonto anoo hogaamiyo ah ururkan wagoosha movement la yidhaahdo oo u doodo xuquuqda dalka ah doorasho hadday dhab ay dhacdo ma imaan doonaan maxaa yeelay nin walba maanta indhihiis waa furtay hadda abaaraa socdaan intaa milyan dadkii intaan sano dhibaato ku jireen xabad aspro ama daawo ama tablet lama siinayo taasna xaq ma ah walaalayaalo soomaaliya haddaad tihiin waa idin baryaynaa waxaas ha laga waantoobo ha laga joogo far farmaajona waxaan filaya waxaan fariin u diraya si dadnimo bani aadannimo deynta ku jirto wax kastu ku jiro annagu dad baan nahay ilaahay ayaa subxaana wa tacaala na abuuray halkaasana nagu abuuray walaalayaalow waxaan idin leenahay haddii aad ka soo dhawaajisay gadaashaadayaan la imaanin almeeno waddadii gal bilowga gal anaga u nka waa la hadalnay wax kasta waa la hadalnay waxaa loo dhimaynaya dadkayni anagu go-aan aan gaarno go-aan haddii soomaaliya dadkaas iyo dadkaas ay noqdaan dhibkii ka imaan doonana xisaab ha la xisaabtamo ana taasaan oran lahay qodobka kale ee xusida mudan ee horyaalla xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga soomaaliya sida uu tilmaamayo doctor cali cadow oo ah guddoomiyaha macadka diraasaadka amniga ee soomaaliya ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxaa loogu baahan yahay waxyaaba badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta waxaa ugu horeysa in uu dib habeyn ku sameeyo ciidankii iyo militarigii oo dib u dhisa oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabeynta hadday noqoto dhanka maamulka hadday noqoto dhanka tababarka hadday noqoto dhanka mishaaraadka iyo gunooyinka ko waxyaabaha amniga waxaa ka mid ah maleeshiya maleeshiyaadka macnaha qabiilada ama maleeshiya beeleedka waddanka meel walba ku faafsan ee hubaysan waxaa kale oo qeyb ka ah hubkiga waddanka ku faafsan waxaa ka mid ah ciidan ajnabi oo macnaha soomaalida ku tashana haysa oo ayadoo aan isku tashanin taas waxay sababi in macnaha roolkii ama qeybtii gudaha laga rabay inuu hoos u dhaca waxaa ka mid ah xuduudihii oo furan hadday noqoto dhanka badda hadday noqoto dhanka beriga xuduudda badda soomaaliya macnaha badda ila leedahay aad bay u dheer tahay waxay u baahan tahay ciidan xoogan oo xuduudahaas ilaalin kara hadduu hub soo galaayo haddii cid kasta oo macnaha inay ku xadgudubto soomaaliya ama amnigeeda khalkhal gelisa rabta si looga hortago waa in la hela marka xuduudahaas qayb ay ka yihiin waxaa kamid saboolnimada iyo waxaa kamid gaajada faraha badan iyo faqriga waddanka iyo waxbarasho la-aanta oo dhalinyaro fara badan oo oo macnaha faqrina u hayo oo familiyaalkoodii ama bawsaskoodii macnaha macnaha ay u awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan hadduu sharci noqday ama sharci darraday noqotoba marka waxaa ka dhalana dembiye abaabulina kasii dhalani marka amni darrada waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin intaasoo dhan ayaa laga rabaa inuu wax ka qabta hadday noqoto xuduudda xarakada shabaab hadday noqoto maleeshiyad beeleedka hubka waddan ku faafsan iyo xuduudaha furan iyo faqriga iyo saboolnimada iyo dembiyada abaabulan iyo militariga uu dib usoo dhisa intaas ayaa ayaa waxaa waxyaabaha horyaala kamid ah magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa ku soo boogmaysa iyada oo dhowaan dalka laga dhisay maamul goboleedyo cusub oo federaal ah taasi oo u baahan in ay wada shaqayn dhex marto iyaga iyo xukuumadda federaalka ah sida uu faahfaahinayo xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aada iyo aad baan horta ugu faraxsanahay in waddanka soomaaliya uu galay isbedel isbedelkiina uu sii socdo madaxweynuhu inuu wakti aada u kooban kusoo magacaabay ra-iisul wasaare isagoo haystay muddo soddon cishaa inuu kusoo magacaabay muddo lix iyo toban beri ah iminka taas markaan ka gudbo runtii xasan cali khayre waan waan aqaanaa inkastoo hadda ay timekayo isugu dambeysay sanadii ugu dambeeyey toddobadii sano ugu dambeysay laakiin ka hor baan aada u garanayaa sidaan aaminsanahay haddaan su-aashaa si toosa u galo xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waa wada shaqayn karaan waana shaksiyad runtii aada iyo aada u furfuran intaan ka aqaano xasan oo aan isdhehi karo dhinaca wada shaqaynta madaxweynaha uu ku fiicnaan doonaa runtii horta arrinta hortaalla madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabay oo cusub labaduba waxa weeyaan in wada shaqayn rasmiga ay dhex marto dowladda iyo maamul goboleedyada sababtoo ah maamul goboleedyadu waa lafdhabar runtii muhim dhinaca siyaasadda dowladda dhexe u ah marka taas waa arrinta ugu horreysa oo tijaabada noqon doonta habka wada shaqayntooda noqoto ayay noqon doontaa dowlad wanaaga runtii laga fili karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa wallahi waxaan isleeyahay horta sideedaba sharci sharciga anagu baarlamaan uaqaama aan nahay dee waddanku shuruuc buu leeyahay shuruucda dabcan way waa laga yaabaa shaqada baarlamaanku uu qabsan doonay kamid tahay wixii shuruucda ka dhiman in lamaystiro laakiin midda iyaga laga rabaa waxa weeyaan inuu jawi wanaagsan uu jiro oo runtii ah jawi dowladeed oo aada iyo aada u ah in janis la siiyo dib u heshiisiintii iyo nabadgelyadii iyo si waddanka looga dhisi lahaa dowlad wanaag aada u fiican oo ay dowladda dhexe ay u tahay muhim maadaama ay dowladda dhexe ay tahay baawarka cidda iskale iyada ay tahay maamul goboleedyadana waxaa laga rabaa marka inay noqdaan kuwo la shaqeynaya dowladda dhexe wakti iyo janisna siinaya inay dowladdu ay maaragtay howlahay u baahan tahay inay qabsato ay qabsato dowladda hadda farmaajo uu madaxweynaha ka yahay runtii waa dowlad cusub laakiin farmaajo waa nin waddanka aada iyo aada looga soo dhaweeyey waana nin aqoon badan u leh dadka mujtamaca soomaaliyeed marka kow madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa wada shaqayntooduna inay xoogeysato oo ay aada u wada shaqeeyaan runtii waxaana isleeyahay farmaajo uu ka haystaa khibrad ku filan maadaama ra-iisul wasaare soo noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wax dhex mari karana uu garanayo oo uu spaceku u baahan yahay ra-iisul wasaarehu inuu ku shaqeeyo uu garanayo midda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha laga rabo inuu madaxweynaha uu siiyo tixgelintiisa iyo taladiisana waxaan filayaa inuu garan doono ninka la yidhaahdo xasan cali khayre sidoo kale baarlamaanka laftigiisa waxaa laga rabaa inuu jaanis siiyo ay ku shaqeeyaan maadaama ay horey u jiri jirtay in badanaaba baarlamaanka iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna gooni la khilaaf ka yimaado in cid walba shaqadeeda qabsato ayaa midda ugu fiican ay noqonaysaa oo dowladdan laga filan karo inay horumar ku samayso ugu dambayntii waa kan doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka cilmiga ee boqortooyada sweden kuna sugan magaalada stockholm oo aan ka waraystay isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid soomaaliya kadib markii ay yeelatay baarlamaan cusub kaasi oo soo doortay madaxweyne cusub oo isaguna shalay soo magacaabay ra'iisal wasaare cusub xaqiiqdii arrintan arrin runtii ummadda soomaaliyeed ku abuurayso iyo didilo cusub iyo rajo cusub maadaama madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu noqday nin dadka soomaaliyeed si weyn usoo jiitay rajada laga qabana aada ayay u badan tahay in isbeddel muuqda oo dhinacyo badan taabanayo dalka soomaaliya afarta sano ee soo socda laga arko haddii ay ahaan lahayd dhinaca bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba waxaana si weyn weliba loo rajaynayaa in xukuumadda uu soo dhisi doono prime ministerka cusub ee hadda la magacaabay mudane xasan cali khayre inay noqoto xukuumad markaasi u shaqaysa mujtamaca soomaaliyeed islamarkaana ku shaqaysa mabaadi'idii soomaalidu ay ku dooratay ama ay ku taageertay madaxweynaheena cusub maxamed cabdullahi farmaajo qodobada u muhiimsan ee xukuumadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub horyaalla maxaa ka mid ah runtii waxaa horyaalla howlo aada u culculus oo dhinacyo badan ah ayaa horyaalla waxayna ila tahay midda ugu culus ama dhowrka ugu culus haddii aan ka soo qaadno waxay tahay marka horeeto in la soo celiyo rajadii dadka soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda dhexe iyo in markaasi laga shaqeeyo sidii looga mari dhalin lahaa qodobada horyaalla ummadda soomaaliyeed guud ahaan tusaale ahaan arrimaha amniga arrimaha adeega bulshada arrimaha cadaaladda iyo arrimaha midnimada dalka guud ahaan marka arrimahaas oo idil iyo kuwo kale oo ka fara badan oo dhaqaale siyaasad iyo bulshaba taabanaya ayaa horyaalla xukuumadda cusub ee soomaaliya haddii aan eegno dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan dalalka dariska la ah soomaaliya maxaa la gudboon xukuumadda cusub ama siyaasad caynkee ah baa la gudboon runtii anigu waxaan weligay qabay in soomaalidu ay macnaha waxay meelaha aan ka liidana ay ka mid tahay inaysan jirin siyaasad cad oo ku wajahan arrimaha dibadda gaar ahaan gobolka geeska africa iyo waddamada dariska intaba khudbadii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo maalintii caleemasaarka runtii waxa uu muujiyey laba qodob oo muhiim ah oo uu ku tilmaamay iskaashi iyo is-ixtiraam runtii labadaas qodob ayaa asal u noqon doona ayaan isleeyahay laakiin hadda ka hor soomaalidu ma aysan lahayn siyaasad cad oo la fahmi kara oo ku wajahan wadamada dibadda gaar ahaan kuwa dariska ah balse dhinaca kaleeto soomaalidu waxa ay ku jirtay siyaasad mar walba dhinac u dhacaysa oo aan la fahamsanayn meesha salkeeda uu yahay marka waxaa la qiyaasayaa ummadda soomaaliyed ay si weyn hadda uqiyaasayaan in soomaalida gaar ahaan dowladdu ay dhisato samayso mabaadi asari ah oo markaasi la fahmi kara oo ku wajahan siyaasadda dibadda taas oo run ahaantii noqon karta waxyaaba markaasi sii horumariya xiriirka aan la leenahay wadamada dariska iyo wadamada kale labadaba inta badan dadka siyaasadda faaleeya waxay sheegaan in soomaaliya ay ku jiraan gacmo shisheeye ama dana shisheeye oo oo kala duwan oo mararka qaarkood iska hor imanaya ay jiraan sidee bay dowladda cusub ama xukuumadda cusub uga dabaalan kartaa arrintaas runtii arrintaas waa arrin xaqiiqi ah oo cad oo aan ahayn wax uun qof iska leeyahay laakiin waa mid mujtamaca soomaaliya meel uu joogaba ay qabaan in soomaaliya ay macnaha faragelin xoog leh ay ku jirto ilaa iyo intii ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay buburtay inta badanba ay faragelin ku lahayd runtii marka in laga baxana ma aha arrin fudud waayo waxaa mar walba markaasay noqonaysaa inaad midna aad qancisid midna aad qancin weydid marka waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee runtii soomaalida horyaalla una baahan si farsamo iyo maskax iyo caqli iyo mabda ah loo wajaho arrimahaas oo idil ayada oo mar kasta laga duulayo maslaxadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan inta badan dhaqan ahaan siyaasadda soomaaliya waxaa lagu qaybiyaa beelo kala duwan oo waxaa lagu saleeyaa nidaam habka beelaha ah marka arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa xukuumaddan cusub haddii ay jidkii hore ka weecato runtii horta waa loo baahan yahay geesinimo waa loo baahan yahay oo waa laga yaabaa inay guul ka keento maadaama soomaalidu ay si weyn ugu daashay nidaamkan qabiiliga ah ee siyaasadii la qabiileeyey ah qabiilku dhaqan buu macnaha lagu yaqiinay laakiin siyaasad mataqaana maxaa la soomaalida ayaa si weyn u gelisay xaqiiqdiina waxay tahay soomaalida way jeceshahay inay macnaha shacabka soomaalida way jecel yihiin in siyaasadda qabiilka laga saaro laakiin xaqiiqda hoose haddii loo daaldego way adkaanaysaa laakiin mar walba waa loo baahan yahay isku day fiican oo markaasi niyadda iyo qalbigan lagu hayo in wanaag uu ka dambeeyo in la sameeyo marka haddii xukuumaddan cusub ay isku daydo in qaacidadii horeeto ee qabiilka ku salaysnayd ay wax ka bedesho waxaa dhici karto in markaasi mataqaanaa qalbigoodaasi dadka soomaalida ay ku raacaan kabacdina isbedel fiican uu ka dambeeyo marka way u banaan tahay inay isbedel ay isku dayaan dhinacu doono ha ahaadee arrimaha kale ee soomaaliya dhibaatada ku haya waxaa ka mid a maqnaanshaha ama awood la-aanta garsoorka iyo cadaaladda taasi xukuumaddu wax ma ka qaban kartaa way fududdahay runtii macnaha in qoraal ahaan la qoro laakiin in la fuliyo ayaa adag tusaale ahaan waa loo baahan yahay garsoorku waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee soomaalida mataqaana maxaa la dhaha haysta inuusan macnaha maxaa la dhaha shaqaynaynin inaysan jirin maxkamadii dastuuriga ahayd tusaale ahaan haddii ay madaxda sare isqabtaan haddii ay isqabtaan mataqaanaa maamul dowlad goboleedyada iyo maamulka dhex hadday isqabtaan arrimahaas oo idil waxaa loo baahan yahay in la helo maxkamad dastuuri ah iyo guud ahaan in adeega garsoorka uu yahay mid ka madax banaan siyaasadda islamarkaana cadaaladda mataqaana u kala sameeyo arrintaasina waa mid looga fadhiyo xukuumadda cusub maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hadda uu magacaabay xasan cali khayre waxyaabaha aniga aan is leeyahay waa loo baahan yahay waxaa ka mid ah arrinta mataqaanaa maxaa la dhahaa madaxweynuhu soo qaaday somalilan arrinteeda ayaa waxaad u malaysaa in si weyn loogu baahan yahay in maxaanaha loo adeegsado qaybaha kala duwan bulshada oo idil oo aysan noqonin arrin siyaasadeed oo keliya in dhinaca dhaqanka dhinaca maxaa culimada dhinaca dhalinyarada dhinaca haweenka dhinaca mataqaana abwaanada in loo adeegsado qaybaha kala duwan ee bulshada oo aysan noqon arrin siyaasadeed laakiin ay noqoto arrin umadeed waayo haddii la siyaasadeeyo siyaasad markaasi macnaha waxayeel way soo xirmaysaa marka si aysan arrintaas usoo xirmin waxaa fiican in uqaasha iyo culimmada iyo indheergaratada kala duwan iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed rag iyo dumar iyo dhallinyarada iyo macnaha abwaanada loo adeegsado in arrinta somalilan loo wajaho nidaam aad iyo aad u fiican oo qalbiga dadka isku soo dhaweynaya
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay arrimaha u muhiimsan ee hor yaalla xukuumadda u soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa v o a